habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
dhegeystayaal waa habeen sabtiga lix iyo labaatanka bisha oktoobar sanadkuna waa laba kun iyo sagaaliyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrband iyo boggeena v o w somaali dotcom iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar wah waxaa idaacadda idiin soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigu ibraahim xasan daanduri
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah kalfadhiga shan iyo afartanaad ee baarlamaanka puntland oo ku furmay su'aalo kulkulul oo ka cadhaysiiyey madaxweyne deni su-aashayda ha ka jawaab madaxweynuhu meel kaluu marayaa waad aamusaysaa nidaamka dowladnimada haddaadan raacin mas-uuliyadda adaa qaadi doona dowladnimadu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo uma baahna in ashuun lagu addimo ma ahin nin lagu cabsiin karo in aan waajibkayga aan garan waayey
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan fadhi uu lahaa golaha guurtida somalilan maanta oo loogu codayn lahaa xeerka nidaamka garsoorka somalilan oo isna buuq ku dhammaaday waxaa looga oggolaaday in lagu xukumo intii ingiriisku qaadigeennii hargaysa joogay iyo murca joogay uu oggolaaday ee ahayd dhaxalka meherka iyo qoomaha la is yeeshaan wax alla wax kale oo xukuna oo ku qoranna ma jiraan marka waxaannu nidhi ku sifoobi maynu qur-aan wixii ilaahay soo dejiyey barhna miyaa rumaynaysaan barhna waa ka tegaysaan
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan duqayn shalay ka dhacday puntland oo uu maraykanku sheegay inuu ku dilay argagixiso dadka deegaankuna ay soo warinayaan in laba qof oo raydii ay ku dhinteen mid kalena uu ku dhaawacmay
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijyada martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale marka hore isku soo dhowaada warkii dunida
taliska ciidanka maraykanka ee afrika ee loo soo gaabiya africom ayaa sheegay in saddex ka tirsan argagixisada ay ku dileen duqeyn ay ka fuliyeen dhulka buuraleyda golis ee puntland jimcihii shalay warka duqayntan oo ay shalay sii daysay idaacadda v o a ayaa africom sheegtay in lala beegsaday meelo ay maleeshiyada daacish kaga dhumaalaysanaysay buuraleyda golis laakiin odayaasha dhaqanka oo ay v o edu la hadashay ayaa sheegay inay heleen meydadka laba ka mid a saddex qof oo dadka deegaanka ah shalay lagula ah halkaay duqeyntu ka dhacday ee aagga camaara degmada isku shuban dhinaca kale v o eda ayaa la hadashay nin sheegtay inuu ka mid ahaa saddexda nin ee lala'aa ee ka soo badbaaday duqeynta isagoo dhaawaca markii dambena ay odayaasha deegaanku xaqiijiyeen africom waxay sheegtay in ilaa iyo hadda aysan haynin xog muujinaysa in dad rayda ay weerarkaasi wax ku noqdeen
dalalka ruushka shiinaha iyo bakistan ayaa ku baaqay in dib loo soo nooleeyo wadahadalladii u dhexeeya maraykanka iyo kooxda talabaan si loo gaaro heshiis ku saabsan joojinta iyo soo afjaridda dagaalka afghanistan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa horaantii bishii sebtembar si lama filaana waxa uu u joojiyey wadahadalladaasi uu muddo sannad ahba la soo waday kadib markii weeraro isdabajoog ahaa oo ay dad ku dhinteen oo ku jiray askari maraykana ay ka dhaceen caasimadda afghanistan ee kabuul moscow ayaa maanta oo jimcaha ku martigelisay ergeyga wadahadallada u qaabilsan maraykanka zalmi khaliilzaad iyo wakiilo ka socda shiinaha iyo bakistan inay dib u eegaan dadaalkooda wadajirka ah ee xalwaara looga gaarayo dagaalka afghanistan dalalka ruushka shiinaha iyo bakistan ayaa waxay muujiyeen taageeradooda dib u bilaabidda hanaanka wadaxaajoodka si heshiis ay u wada gaaraan maraykanka iyo talabaan kaasi oo dhabaha u sii xaari doona bilaabidda wadahadallo afghanistan sida lagu xusay bayaan ka soo baxay shirkaasi kadib
meelo ka mid a waqooyi bari dalka suuriya oo ay ku jiraan xarumo militari oo maraykanku lahaa ayaa la baneeyey waxaana qaarkood laga dhigay kuwa la burburiyey kadib markii washington ay ciidankeeda dhowaan kala baxday gobolka goobahaasi ayaa waxaa la geenayaa ciidamo ruushka ka socda sida ay jimcihii shaaca ka qaaday warbaahinta dalkaasi in saddex boqol oo ciidamo booliis militari ah oo ku socda labaatan gaadhi la geeyey xadka suuriya iyo turkiga arrintani ayaa qeyb ka ah heshiiska moscow iyo ankara dalka turkiga ay ku gaadheen dhowaantan si meelo meesha looga saaro ciidamada kurdiga oo uu maraykanku taageeri jiray warbaahinta ruushka ayaa laga soo xigtay in maraykanku ahaa xulafada ugu dhow ee kurdiga ilaa xilli dhow hase yeeshee ugu dambeyntii uu maraykanku ka tegay islamarkaasna uu khayaameeyey
booliiska ayaa sheegay maanta oo jimco ah in meydka soddon iyo booliiska ayaa sheegay dhegeystayaal maanta oo sabti aan idhaade soddon iyo sagaal qof oo meydkooda laga helay qaybta dambe ee gaaray weyn koonfurta bari ee england uu yahay mid ka mid a xaaladihii ugu xumaa ee baniaadminimo ee dadka tahriibiga ee soo mara dalkaasi booliiska ayaa xiray afar qof oo ay tuunsan yihiin in uu ku jiro wadihii gaariga ah oo ay la xiriirinayaan arrintaasi booliiska ayaa markii horete sheegay in muhaajiriintu ay ahaayeen dad u dhashay shiinaha laakiin baaritaan uu socdo shiinaha ayaanan xaqiijin aqoonsiga muhaajiriintaasi dhinaca kaleeto qoysas vietnama ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in qaar ka mid ah ay ku jiraan dadka meydkooda laga helay gaarigaasi meydadka dadkaasi ayaa waxaa la helay arbacadii oo laga helay meel afartii kilomitir u jirta magaalada london
fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington aynu ku bilownay fadhigii maanta golaha guurtida somalilan u yeeshay oo qorshuhu ahaa in lagu ansixiyo xeerka nidaamka garsoorka somalilan ayaa waxaa hadheeyey buuq iyadoo taasina ay keentay inay suurtogeli weydo in cod loo qaado xeerkaasi warkan waxaa hargeysa ka soo diray waryahayga khadar maxamed cakule fadhiga maanta ee golaha guurtida somalilan ayaa mudanayaashu waxaa qorshuhu ahaa in cod loo qaado gacantaaga oo lagu ansixiyo xeerka nidaamka garsoorka somalilan kaasi oo wax ka beddelaya kaabis lagu soo sameeyey balse markii laysku dayay taasi ayaa golaha buuq u hadheeyey iyadoo xildhibaano badanina ay ka hor joogsadeen ama ku baaqeen buuqna geliyeen inaan loo codaynin kadib markii shirguddoonka golaha guurtida somalilan ay ku guulaysan waayeen in codkaasi la qaado ayaa guddoomiyaha golaha guurtida somalilan saleebaan maxamuud aadan uu xidhay fadhigii maanta iyadoo sidaasina xeerkaasi uu ku baaqday in loo codeeyo haddaba markii laga soo baxay ayaa xildhibaanada kale aragtida ah ee golaha guurtida somalilan qaar ka mid a ayaan weydiiyey ujeeddada xeerka ay kaga soo hor jeedaan waxaana ka mid ahaa xildhibaan maxamed maxamuud yaasiin xildhibaan dheeg oo ka tirsan aqalka guurtida waxaa ka dhacay in badan baa xeerkan la hayay waxaana laga maagayey oo laga maagayey in lasoo waafajiyo shareecadda islaamka waxaana laga qaylinayay saaka waa soddonkaa sannadood ee aynu kala soo noqonnay gobonnimada waxaynu lahayn baynalka orkan iyo xukuumadan hore ee ajanabigu qoray aan bedello oo xeerdejin baa lanagu magacaabaya aan innagu xeer diinta aan ka hor imanayn samayno haya baa la yidhi waa la soo sameeyey meel laba kama waafaqsana waxaa looga oggolaaday in lagu xukumo intii ingiriisku qaadigeennii hargeysa joogay iyo murca joogay uu oggolaaday ee ahayd dhaxalka meherka iyoiyo qoomaha ay is yeeshaan wax alla wax kale oo xukuna oo ku qoranna ma jiraan waana nidaamkii garsoor magaca ku yaalla waa garsoor markaa waxaa weeye wax allo wixii kale oo dhan ciqaab iyo madaniba wuu sheegayaa markaa waxaanu nidhi ku sifoobi mayno war qur-aan wixii ilaahay soo dejiyey barna mayaa rumaynaysaan barhna waa ka tegaysaan markaas maalintii dhaweyto waxay qabsadeen toddoba cisho shirguddoonku toddobada cisho sabtidaa sabtideeda haynoo ahaatay bay yidhaaheen maantay sabtidii isagoo caynkiisii oo angegan ayay nagu soo celiyeen markaa buuq halkaasu ka dhacay oo lalahaa maxaan maxaa maxaa badasheen qodobo kalun bay sheeg sheegaan wax allo wixii aanu ka cabanaynay ee ahaa diintu ka soo hor jeedaa waxba lagama qaban noo baa la yidhi noo buu u batay noo noo wixii qayli dhacayso ma qalin sidan loogu codayn maayo ha laga fiirsado waa kii ka tegoogiina ku jira lagu xukumaya ha laga fiirsado ayuu ahaa qayladu ayee yaa ku dhegan hada xeerka waxaa ku dhegan marka runta la sheego xagga shirguddoonka iyagii unbaa cidhiidhigu ka jira xagga cidhiidhigu ka saaraya xeerka waa xagga shirguddoonka hadduu shirguddoonku u qabto guddi waa soo waafajiya shareecadda islaamka waa la soo waafajin laha geesta kale xildhibaanada iyagu taageersanaa waxaa ka mid ahaa xildhibaan cabdiqaadir maxamed xasan indho indho waxaanan weydiiyey sababta xeerka uu ku taageersan yahay wallaahi waxaanu arkay dee xeerkii oo dhan meesha ma marayo qodobo ka mida ayaa wax kabedelaya kaabisna laga soo dalbaday golahu ka dooday guddi baa loo saaray waa la keenay in la codeeyaa la doonayay laba qodob oo siddeed iyo soddon iyo sagaal iyo soddon oo wax kabeddelka iyo kaabistaba aan ku jirin ayaa mudanayaasha saaka qaylinaya ay soo bandhigeen qodobada ay soo bandhigeen kuwana laga soo dalbaday ee wax kabeddelka iyo kaabista lagu samaynayaba maaha marka anugu wax shareeca ka hor imanayana kuma arag qodobadan aan shareecada islaamka iyo distoorka midna ka hor imanayaan kuma jiraan waxa weeye xeerkani xeer hore uu jiray buu ahaa garsoorka iyo waaxda cadaaladda waxay u baahdeen in ay wax kabedel iyo kaabis annaguna waxaan meesha ku jirin inaannu soo gelinno maaha markaanu ma arko qodoba waxa meesha la qarinayaa waa qodobo aan wax kabedel iyo kaabisna looga soo dalbano xeerkii kale ku hadhay marka kuwaana dayna haddaana laga soo dalbana maanaan annagu mooshin ku soo jeedin sabab golaha loo keenoo loogu qayliyaaba ma taalo xildhibaanadan qaarkood ay leeyihiin shirguddoonka hore iyadoo loo dalbaday in xeerkan sidan si ka xeel dheer wax kabedel loogu sameeyo aragti ahaan qaba
wax allaale iyo wax ka jiraa ma jiro xeerkan waa laga dooday guddi miisaan labaa loo diray goluhu wuu ka dooday waa gudigii way keentay wax allaaliya waxaan xasarad ahayn anugu ma arkayn oo xeerkaa maanta waannu ka doodnay guddidii wax kabedeliya kaabis bay soo samaysay dhisaaka ma ahayn wax kabedeliya kaabista golihiiba uu furmi kari laha waad arkaysa shirguddoonka inuu meeshiiba waaban ismaqli weyn aanu waa yaabayba markaa wax kalaa jiree wax xeerkan ku dhex jiraa ma saaka codkii waa la gelin lahaa meesha waana la qaadi lahaa waxaan toban ka badnayn bahayn waxa buuqi marka waxa weeye haddii shurguddoonku xeer hoosaadka uu nagu dhiqi waayo dee sidanay ahaanaysa waxa weeyaan mudanuhuna inuu xishoodo oo marka hadalka la siiyo uu hadalka qaato wey haddii mid waliba yidhaahdo mikrofoonkan qabsanay anigu dee dhowr iyo labaatan sanaan ku jiro weli waxanoo kale maaha khadar maxamed cakule v o e hargeysa
magaalada garowana waxaa maanta ka furmay kalfadhigii afartan iyo shanaad ee baarlamaanka puntland kaasi oo su-aalo kulkulu lagu weydiiyey madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo ka qayb galay kalfadhigaasi faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixinta noo soo dirtay
furitaankii kalfadhiga shan iyo afartanaad ee golaha baarlamaanka puntland ayaa saaka subaxnimadii waxa uu ka furmay xarunta golaha shacabka ee magaalada garoowe madaxweynaha puntland doctor siciid cabdulaahi deni ayaa khudbad oo halkaa ka jeediyey waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay suuqgeynta xoolaha puntland oo dib loo furay koruqaadista tayada ciidamada puntland iyo hay-adaha dawliga ah sugidda amniga qabsoomiddii shirki maalgashiga puntland ee garoowe lagu qabtay abuurista mashaariic horumarineed iyo arrimo kale oo uu sheegay madaxweynuhu inay u qabsoomeen muddadii tobanka bilood ahayd ee uu hayay hoggaanka puntland mudanayaal iyo marwooyin puntland waxay muddo dagaal kula jirtay argagixisada ku dhuumaalaysanaysa buuraha golis haddaba si wax looga qabto loona ciribtiro falalka ay geystaan argagixisada loona sugo xuduudaha puntland waxaan xoogga saarnay tayaynta hay-adaha amniga cadaaladda iyo sirdoonka kuwaasoo sidaan horay u soo sheegnay ay hadda u socdaan tababarro kala duwan puntland iyo puntland iyo guud ahaan soomaaliya waxaa ka jira shaqola'aan baahsan oo ay wajahayaan dhallinyaradeenna taas oo marar badan ku kallifaysa dhallinyaro badan in ay waddanka ka cararaan waxaan xoogga saaraynaa dhiirigelinta maalgelinta socota soo jiidashada maalgelinta dheeraad ah iyo sare u qaadidda xirfadaha dhallinyarada si aan uga faa'iidaysanno khayraadka aynu haysanno taas waxaa dhinac waxaan dhinac wadnaa in aan abuurno ilo dakhli oo cusub waxayna ku guulaysannay in aan si joogto ah u bixinno mushaharaadka iyo kharashka dowladda
xildhibaan caawil xasan daad oo ka mid a golaha baarlamaanka puntland ayaa madaxweynaha puntland waxa uu weydiiyey su-aalo uu dhaliilo ugu jeedinayay muddadii ay jirtay xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay doctor siciid cabdulaahi deni mudan madaxweyne waxaad xilka haysay sagaal bilood wejiga dhabta ee xukuumadda hogaamisaana waxaa la moodaa inuu ku jiro maalmihii ugu dambeeyey muddoxileedkaaga waxaa sagaalkaas bilood burburay kalsoonidii bulshada dhaqan ahaan siyaasad ahaan iyo akhlaaq ahaan waxaa bilowday kacdoonno bulsho oo dowladda lagaga soo horjeedo waxaa dadku walwal ka qabaan badqabka jiritaankooda waxaa ugu dambeeyey masaajidadii oo bilaabay inay qunuudaan cabsi darteed sidaas daraaddeed mudane madaxweyne maadaama adigii khilaafka adiga madaxweyne ku-xigaankaagu uu soo noqnoqday isaguna oo uu yahay mushaakil dadku niyad xumi ku sii abuuray sow in lama habboona adiga iyo madaxweyne ku-xigeenkaagu inaad xafiiska bannaysaan si aynu u badbaadinno bulshadeenna inta aan baarlamaanku jawaab ka bixin dareenka bulshada ay matalaan aad iyo aad baa u mahadsan tahay madaxweynaha puntland ayaa si adag uga jawaabay dhaliisha uu u jeediyey xildhibaan cawil xasan daad waxaana jawaabta madaxweyne deni ay salka ku haysay tilmaamo uu ka bixinayay waxqabadkiisa
waan u mahad celinayaa xildhibaanka hadlay waana qadarinayaa habka maamulku u socdo in ajandaha baarlamaan baan ahaan jiro baarlamaanku ajandaha inuu ku socdo weeye laakiin laakiin dooddu inaad halka ku furtaan maanta aad baan ugu faraxsanahay bulshadii xooggeedii joogtay labeenteedii xaqiiqda marka loo hadlo dadka dalka xogtiisa ka hayo ma aha baarlamaanka oo keliya dalka xogtiisa waxaa haya dadka reer puntland oo dhan markaan xil ka qabannay meeshuu dalka joogay waad ogtihiin maanta waxa aan sheegayno ma aha hadallo warqado ku qoran waa xaqiiq dhab ah oo jirta amniga meelihii ugu darnaa waxaa ka mid a magaalada boosaaso waxaan filayaa dad fara badan oo mas-uuliyiinoo halka fadhida inay boosaaso ka yimaadeen waxaan ka rabaa cawil inuu caddayn dhaba keeno meesha amni darra darteed loo qunuuday masaajidka laga qunuuday jawaabtiisaa laga rabaa kow labo waxaa dhulka sanaag oo dhan waxaa dhulka sanaag oo dhan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal marka laga reebo magaalo yubba iyo in yaroo la mid ah gacanta puntland soo gashay muddadii aan xilka haynin waxaa laga waxaa waxaa maanta la joogaa oo wasaaradihii dowladda oo dhan joogaan magaalada buuhoodle oo markaan xilka nimid khalkhal abni ka jiray iyo gacan ku haynta dowladdaoo maqnay waxaa la sameeyey afar xarumood oo ciidanka lagu tababaro iyagoo aan lahayn hal xero oo xataa aanan dayr lahayn waxaa maanta ku jira xerooyinka tababar ku socdo shan boqol iyo labaatan xerada xorgoble oo maalinta talaadada aan furayno waxaa lagu guulaystay waxaa lagu guulaystay degaamada degaankooda in si daah furan loo furo oo dadka oo dhan ay si midaysan uga shaqeeyaan waxaa isbeddel ku dhacay sumcaddii iyo horumarkii puntland dhinaca dhaqaalaha toddobadii bilood siddeeddii bilood aan joognay mushaharkaan bixinaynay cawil oo ka tirsanaa maamulka hore agaasinkiisa waxay ku guul daraysteen inay bixiyaan mushaharooyinka waxaan waxaan waxaan cadday waxaan waxaan caddaynayaa inaan waxaan caddaynayaa inaan isu taagnay waxaan codsanaynaa waxaan waxaan caddaynayaa inaan ishortaag ku samaynay habka ay doonayaan xildhibaano farakutirisa inay dowladda maamulkeed ula wareegaan oo iyagu ay rabaan inay determayn ku sameeyaan waxaan runta u sheegayaa hadalka uu ka hadlay gudoomiye su-aashayda ha ka jawaab madaxweynuhu meel kaluu marayaa
waad aamusaysaa nidaamka dowladnimada haddaadan raacin mas-uuliyaddeeda adaa qaadi doona dowladnimadu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo uma baahna in ashuun lagu addimo ma ahin nin lagu cabsiin karo in aan waajibkayga aan garan waayey mana ahin nin loo sheegi karo danta iyo dowga dowladdan ay dooratay in aan ku dhaqdo waxaan rajaynayaa shacabka puntland inay wakiil ka noqdaan horumarka dalkaan u socno waxaan leenaha mawaaqif siyaasiya waxaan leenahay mid amni xukuumaddana annagaa mas-uulga madaxweynahana ah u doortoo ilaalinaya baarlamaanku waxaan rajaynaya inay shaqadiisa aqoonsadaan waad mahadsantihiinmadaxweynaha puntland doctor siciid cabdulaahi deni ayaa ka baxay hoolka baarlamanka puntland kadib markii uu dhammaystay jawaab celinta xildhibaanka waxaana kalfadhiga golaha wakiilada puntland ee maanta furmay la filayaa inuu socon doono muddo afartan iyo shan cisho ah faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
isla wararka puntland aynu ku jirnay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee lasoo gaabiyay africom ayaa sheegay in saddex ka mid ahaa argagixisada ay ku dileen duqeyn ay ka fuliyeen dhulka buuraleyda goles ee puntland jimcii shalay duqeyntaas oo lala beegsaday meela ay maleeshiyada daacish kaga dhuumaalaysanaysay deegaankaas laakiin odayaasha deegaanka oo ay v odu la hadashay ayaa sheegay inay heleen meydadka labo ka mid a saddex qof oo dad deegaanka ah oo shalay lagula aha halka ay duqeyntu ka dhacday ee agacamara degmada isku shuban halka mid kalena uu ka badbaaday wariyaha v o eda faaduma yaasiin jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay
siciid abshir maxamuud oo ka mid a odayaasha deegaanka timirsha ayaa sheegay in halkii ay ka dhacday duqayntii shalay ay ka soo heleen meydka laba nin oo uu sheegay in duqayntaas lagu dilay meydki saakay baa meeshii la tegay rag baa tegay meydkina waa laga soo qaaday waxaa la keenay meesha la yaalo walaayinkii camayre iyo dhaadheerk baa la yidhaha lugaca mayro ka leexata weye maya dhulkay oo laayeen dhulkay oo laayeen nin waa googo-ay nin se- saliim baa loogu tegay meydkiisa wallaahi arrintaa dhib badan iyo hadda angagax badan baa ka dhacay oo haddee dhibtaasi awal deegaanka ma soo gaaray hadda ka hor Eh, nin waxaa la yidhaha salaad maxamuud base ninka kalena ayaanla ibraahin maxamuud awaare baa la yidhaha ninka dhaawaa maxamed maxamuud bare baa la yidhaha ha nimankaas xejeysatay ahaayeen meesha tegay sharafoogiday meesha tageen kaba hore hadday ka carareen hay allah u naxariista dhibtaasaana kusoo gaadhay dhinaca kale maxamed maxamuud bare oo ah ninka dhaawacu ka soo gaaray duqayntii shalay oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan tuulo dharaar oo deegaanka timirsho u jirta toddoba kiilomitir waxa uu v o a u sharaxay sida wax u dhaceen annagoo xijrigeeda iska guranayno oo xijrigii ku jiraba waxaa nala kusoo riday gantaal Eh, gantaalkaasaa nagu soo dhacay labadii kale waa beegsaday anigana dhaawac baa soo gaaray ma garad meeshii qiiq iyo waxa weeye dirta jabaysa iyo dhagax siniinaya xataa anigu waa qarsoomay ma garad dabadeedna naftayda anigu meel ugu guurtay habas igu dhowaa naftayda ugu guurtay u galay iyagii dhaawacoodii iyo hilbahoodii indhahaagu ma qabteen Eh, raggaas waa googoy waa gubtay gebigoodu waa gubtay adu madaxana meel baa laga socday majaana meel laakiin anigu argagaxsan oo masiibo dusha kaga soo dhacay baan ahaa meesha duqayntu ka dhacday macid ini ka agdhow baa jirtay oo duqaynta lala beegsaday waxaa anigu ma jedaan taa eebahaysiyoo digti ku dhacday iyo qiiqi karay iyo wixii adduunku isku baaba'ay anigoo dhaawacmay naftayda la gurgurto meel galabay noqon markii qaraxu dhacay xaggee joogteen saddexdiinu gantaalku dhacay geedahaanu saaray ah geedahaanu qaraacayna geedahaas waxa weeye sarci adigu wax yar baan isu jiray wax yar baan isu jiray adigu laba geed meelahaasa noo dhaxay jugtu hadday dhacday dhulkan ku dhacay dabadeedna waa kacay mase dhiig bay dareeraya oo labada adin iyo gacan baa nabaradu igaga dhexeen kabacdina goti ku dhow waabaan baan galay waa gartay gantaalo kale ma maqlaysay marka laga reebo halkan mar labaadna waa laygu soo riday mar labaadna waa laygu soo riday godkii aangalay baa lagu soo riday haddii lagu soo riday qiiqii iyo boorkii wixbaa ay qabsaday god hoora booraana buu ahaa ilaahay kaa wax iguma gaarsiin anugu ina argagaxsan baan ahay oo dushiisa ay ka dhexaysaa Een, marka goormaad ka soo baxday een, godkii aad gashay lixdii saaca habeenimo hadda xaggee ku sugan tahay duuladhalaas dug baan ku haa tuulo dhalaar mee inte kilomitir kuu jirtaa adigu waa in qofka caafimaadka u socdo adigu laba saac laakiin xisaab badan baan usoo socdaa Een, hadda caafimaadkaa ka waran maxaa dareemaysaa hadda ilaahaybaa sakiraya ana hadda dhaawac baa igu yaala ilaah baana la gargaar waa dhaawac baa igu yaal kalibaa ilaahaya nabaraa igu yaal dhiig baa dareeraya waxay tahay allahu alcan baa yaqaan xaalkuna waa aad bu nabadoon ciise jaamac maxamed cawado oo ka mid ah nabadoonada deegaanka timirshe oo v o a la soo xiriiray ayaa baaq u diray dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo maamulka puntland isaga oo codsaday in jawaab laga bixiyo cidda ka dambeysay duqayntan waxaan codsanaynaa dadkaas inay xuquuqdoodii la helo oo ay helaaniin qof walba wuxuu ka tegay carruur iyo xaasas iyo waalid iyo ehel buu ka tegey dadkii arrintaas sameeyey oo dadka shacabkaa laayey inay xuquuqdoodii helaaniin dadka marxuumiinta oo dhintay baanu codsanaynaa oo maamulka puntland iyo dowladda federaalka labadaba ka codsanayna nin ciyaalkiisu inuu sideed yahay baan u malaynayaa ninna shan
mid ka mid a ragga dhintay ayaa nabadoonku sheegay in laba maalin ka hor uu magaalada boosaaso ka baxay labadaa nin oo dhintay nin ka midi doraad galab magaalada boosaasood ka baxay wuxuu keenay xaaskiisii laba carruuraa ku jira baa la yidhi mid waa meyd midna waa nool yahay waxaa la yidhi afar bilood ka bacdi iyo saddex bilood ka bacdi baa la galayaa kan meydkaana laga soo saaraya kan caafimaadkaana la soo saaraya cusbitaalkay oolay wuxuu u orday inuu xijiga tago oo wax ka soo jafjafto oo wixii uu xijiga ka soo gurto uu gabadha maaragta ku daaweeyo meeshii buu ku googo-ay oo hilbihiisii saaka laga soo ururshay gabadhiina cusbitaalkay taal ilaah bay leedahay wax islaama oo haddee qoladii laamaha ammaanka puntland ayaan weli si dhaba uga hadlin duqayntan ka dhacday deegaanka cameyra marka laga reebo guddoomiyaha degmada isku shuban maxamuud ciise oo idaacadaheenni hore ku sheegay in la la'yahay rag xijiyeysato ah oo ku sugnaa deegaanka ay duqayntu ka dhacday mana jirto cid weli sheegatay duqayntan faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso aad iyo aad ba mahadsan tahay faadumo oo warbixintaas inala socodsiinaysay haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii martida microfoonka waxaa noo haya wariyaheena london ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cali maxamed caraale oo ah guddoomiyaha gobolka hiiraan oo hadda ku sugan agagaarka magaalada beledweyn kusoo dhowow barnaamijka marka hore guddoomiye waa dhawahay ridwan bal xaaladda guud ee magaalada iyo dhibaatooyinka dhinaca fatahaadda ka dhashay haddii aad ku horumarto
haddii aan walaalkaaga hadlo arrimaha ee fatahaadda webiga shabeelle ee gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne hadda aan joogno waa arrin aad iyo aad iyo aad runtii xaalad adag ah maalinba maalinta ka dambeysana ka soo xumaanaysay hadda saacadda la joogana waxay maraysaa saacaddii ugu xumeed biyuhu marba marka ka dambeeya xalay iyo maanta iyo saakay aad bay isku soo tarayeen shalay iyo maanta iyo saacadda hadda la joogo saacadba saacadda ka dambeysa khatartu way ka badanaysaa magaalada hadda waxay maraysaa gebi ahaanba in la faarujiyo oo ay dadka ay ka qaxaan oo ay tagaan magaalada banaankeeda dadkii ugu dambeeyey oo magaalada aniga ayaa kamid ahaa hadda saacada ka hor biyihiina waa go-een oo ceelishii kii ugu dambeeyey biyihiia qaaday korontadiina gebi ahaanba baalooyinkii intii badneed qaarna khataraa loo damiyey qaarna iyagaa biyihii ayaa jaray xageed joogtaa hadda adiga guddoomiye hadda aniga waxaan ku jiraa compoundka xarunta maamulka gobolka ayaan go-doon ku ahay saacadda la joogo waa gartay marka laftirkaaga saameyn ayay kugu yeesheen biyaha iyo fatahaadaan filaya wallaahi saameyn weyn ay ugu yeelatay maxaa yeelay annaga dadkii shaqaynaya ayaan nahay kama hormari karno dadkii maxaan ku yidhaahdaa si aan u ogaano dadka waayeelada iyo dadka maxaan ku yidhahdaa taagta daran inaanu hubino inay guryaha ay ka baxaan oo si nabada lagu gaarsiiyo meelaha aan islenahay biyuhu ma gaari karaan marka shaqadii ayaa nala tagtay markii dambana xaaladeenii annagii ayaaba aragnaba hadda la joogo inaan go-on baabuurteena yararka ahaa shaqada ahaa magaalada in la faarujiyaad ii sheegtay dadka magaalada ka barakacay qiyaastooda imisay gaarayaan xaggeyse hadda ku sugan yihiin dadka waxay ku sugan yihiin meelaha taagga ah oo joogoodu sareeyo ee biyaha aanay gaari karin waxay ka bilowdaan ilaa iyo meeshay isleeyihiin biyuhu waa ku dhamaadaan ilaa iyo meesha buuraha dhaadheer ee janta ku indishay iyo buuraleyda dhaadheer ilaa intaasay dadkay daarsan yihiin meel kastoo qalaalan oo isleeyihiin biyuhu kama biyo kama daba imaan karaan biyuhuna waa wax hawligoodu aada u fog yahay oo runtii qof oo arke maaha qof kale maba looga sheekeyn karo si fudud ayay meel xawli ah ee wakti yaroo gaaban ayay ku jarayaan mararka qaar waxaa isleedaha dadka way ka orad badan yihin siday u socdaan dadka qaxay meeqay dhan yihiin ay kula tahay haddii aad ka warhayso dadku ma yara qoysas ahaan waxaa laga hadlaa ilaa iyo soddon iyo shan kun afartan kun qof qof ahaanna waxaa laga hadlaa dad ilaa lixdan kun oo qofood iyo wixii iyo dad ka badan marka waa number aada u badan runtii dadka biyaha ku barakacay marka haddii dhibaatada intaas ay la eg tahay wax adeega oo magaalada ka socdo miyaa jira haddii laga hadlaya ganacsi haddii laga hadlaya arrimihii caafimaadka iyo iskuulaadkii kulli xaaladooda say tahay walaalo xaaladdu waa aada ayay xun tahay waa gara kartaa magaalada biyo kusoo wada fakadeen ganacsigeeda siduu yahay waa gara kartaa ganacsigu waa mid oo aada u hooseeya amaba waxaan dhihi karaa gebi ahaanba maba jiro noloshuna way liidataa waa gara kartaa meel ay biyo ay wada fadhiyaan gurigay hortiisa haddaad hadda muuqaal aada arki lahayd waxaa is leedahay meeshaan maxaan ku dhahday iyadaa dabaal gasha oo lagu dabaalan karaa marka ma jiro magaalada gudaheeda wax ganacsi oo ka socda gebi ahaanba ganacsigii wuxuu tegay meelihii loo qaxay ee dadka iskugu tageen ayaa ganacsiyaal oo tambareeri ah ay ka jiraan qof kasta wuxuu qaadi karo hadday tahay cunto hadday tahay biyo hadday tahay dhar hadday tahay electronics wixiina dadku way qaateen meelahaas ayay la tageen waa gartay ma jiro hadda magaalada waa shutdown waa gartay wax khasaare nafeeda ama dhaawac soo gaaray dadka oo aad ka warhaysaan miyaa jira ilaa iyo hadda maya walaalo sanadkii hore ayaa lagu dhintay dadku marka waxay qabeen maaragtay dareen aada xoogan markana si dhow ayaanu ula soconay maamul ahaan marka waxaa jira guddi oo la yidhaahdo guddiga kahortaga ee fatahaada weliga oo maxaan ku dhahdaa shaqaynayay ilaa hadda bishii lasoo dhaafay guddigaas wuxuu sameynayay waxa la dhahaa awareness dadka ayay la hadlayeen weliga ayaa la cabirayay khatartiisa ayaa si dhow la socday oo isha lagu hayay dadka waa loo dilayay midba midka kale inta weliga ka xigana mar kasta oo khatar soo dhawaato dadka guryahooda ayaa lagu garaacaya inay iskaga baxaan oo loo sheego maaragtay inay tagaan meelaha loogu taaga galay in lagu caawiyo biyaha la geeyey iyo waxyaabaha kale oo aan awoodi lahayn marka khatarti waa yaraatay alxamdulilah ilaa iyo hadda maaragta qaxi ayaa nagu batay laakiin dhinaca kale laakiin khatarta dhimashada way yaraa waa garta marka wax gurmad ah oo idinka aad fidiseen ama amisom ama dowladda soomaaliya miyaa jira oo loogu gurmanayo dadka faraha badan ee ka barakacay magaalada ha walaalkay waxaa noo yimid hay-adda oo hay-ado oo maxaan ku rahdaa international ah oo maxaan ku rahdaa sida hay-adda south jordan iyo hay-ado kale iyo hay-adda w f d oo runtii ilaa hadda dadka haba yaraadaane wuxuun bixiy waxyaabo yara yara banaanka uu geeyey hay-ado kaloo badanna waa sugeynaa dowladda soomaaliya lafteeda insha allah waa sugeynaa sida ugu dhaqsaha badan iyadana waxay ka geysan karto inay ka geysato maamulka gobolkuna isna sidoo kale wax alla wixii karaankiisa ahaa oo gobol ahaa oo dadka uu fidii lahaa uu fidiyey ilaa haddana waa ku dhex jirnaa waa dhex taagannahay ilaa xaaladda ay caadi kusoo noqotona waa sii wadadoonaa dagaalkan wadna haddii la yidhaahdo xaaladaha noocan oo kale fatahaadaha marka ay dhacaan waxaa jira in mararka qaarkood cabsi dhinaca cudurrada ahna ay ay dhici karaan iyaga seed ugu diyaar garowdeen inaad ka hortagtaan haddii biyahan ay ka dhashaan xanuuno gaar ah oo gaar ahaana dhibaatooyin u geysan kara dadka waaweyn iyo carruurta waa runtaa ridwaanow arrimahaas waa khataro waaweyn oo dhaca oo laga dhaxlo fatahaadaha weyiga markuu yimaado laakiin masiibada waxay kale leedahay wejiyaal faces ay leedahay faceka hadda laga fikerayo hadda kaas maaha markay biyaha noqdaan faceka dambe oo laga fikeri doono noqon doonaa hadda faceka hadda taagan oo laga fikera waxaa war qofkii gurigiisa ka baxay xaguu tagaa see u helaa shaltar uu galo see u helaa cunto uu cuno see u helaa biyo uu cabo see u helaa dawo see u helaa marakaneeco see u helaa security amni oo maxaan ku dhahdaa meeshiisa carruurtiisa isaga uu ku helo waxyaabahaas oo dhan ayaa hadda nagu haya stress oo aan ka fikiro haynaa marka dhibaatada labaad oo dhici doonto waay waa faceka labaad markii guryaha lagu noqdo oo gurigan mashquul lahayn loo tago oo gurigan biyo lahayn loo tago oo guriga qalabkii wixii o dhan maxaan ku dhahdaa ay ka qoyeen kaneecadii af meesha ka dhalata maxaan ku dhahdaa waxyaabahaas oo dhan marka dhibaatadaas waa imaan doontaa laakiin hadda sana kalaa nooga dhib badan insha allah waana kasii fikiri doonaa ilaah hadduu yidhaahdo marka goormaad goormaad rajaynaysaan in biyaha ay dib u noqdaan maadaama sanadihii hore iyo marar fara badanna xaaladahan oo kale ay dadku la kulmeen mise waxaad is leedihiin fatahaddu ay sii socon doontaa sida muuqata hadda wallaahi runtaa ha masiibo u baahan waayo oo dabeeci noqotay oo u baahan in wax laga qabto si arrimaha wax looga qabtona maxaan ku dhahdaa waxay u baahan tahay mashaariic waaweyn in laga fuliyo magaalada beledweyn oo maxaan ku dhahdaa flooding protection in loo sameeyo arrimahaas marka annaga hadda gacantaan ku haynin maxaan ku dhahdaa barbosalis badanna waa ka sameynay maxaan ku dhahdaa daqbixyaal badanna waa waa kala shirnay nasiib daro annagoo gacanta ku hayna oo xilligii maxaan ku lahdaa aan rabnay inaan mashaariicdaas fulino ayay masiibadii kasoo hormartay marka waa ka xumahay alla hadduu yidhaahdana waa ka fikeraynaa inay tanoo kale aanay dhicin mar dambo waana mashruuc runtii aad iyo aad u xoog badan oo u baahan kharash fara badan oo maxaan ku dhahdaa ilaa biyaha lix kilomitr sideed kilomitr u baahan in joogooda hoose kor loo qaado iyo in meelo kale maxaan ku dhahdaa laga dallaaciyo weliya marka xaalad u baahan waa in laga fikero waktina u baahan mar hore in laga shaqeeyo shaqooyinkaas la qabto laakiin nasiib daro lama qaban hadda ma roob baa da-aya mise roobkii waa uu joogsaday oo biyo unbaa kusoo fatahay magaaladii roobna waa da-ayaa oo waa socdaa maxaan ku rahdaa xilligii roobka waa la joogaa biyuhuna waxay ka yimaadaan buuraleyda etoobiya iyo buuraleyda kale oo annaga lafteena nagu taagsan hadda waxyaabaha yaab kale hoan maqlayna waxaa ka mid ah waxaa isku xiran dadka deegaanka gudiga shabeelle oo dhan wax la wada haystaa telecommunication waa la wada hadlaa biyaha marka magaalo kasta markay soo dhaafaan oo ay jibiyeen oo dhinaca soomaalida etoobiya waa la socotaan
ha ayaan la soconnaa marka hadda waxyaabahana loo sheegaya waxaa kamid a biyihii biyo kasii badan ayaaba hadda soo socdaba marka numberka hadda biyo yaalla dhulkeena oo hadda ilaa mitr meelaha qaarkood ilaa mitr iyo bar oo lagu dabaalo karo ay weligii laamiga xataa ka korreean marka waxaa la rajaynaya marka biyo kaloo badan horta inay soo galaan biyaas markay soo galaan haddana adiga week two weeks meelaas haddana ayay qaadataa haddana inay dib u noqdaan adigu marka waxaa laga hadlaa waktiyaal ku dhadhow beri inay hawshaas masiibadaas inay socoto biyaha intay baxayaan intay soo noqonayaan inta qalaalayaan waxaasoo dhan guddoomiye waxaan rajaynayaa in ilaahay dhibaatooyinkaas oo dadka ka dulqaado aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga adaa mudan ridwan toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayey cali maxamed caraale oo ah guddoomiyaha gobolka hiiraan inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdulle barnamijkaasina la socodsiinaya lagta dhegeysanaysaana waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington waxaa inoo haya wariyeenna cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dastuur hadda waa dastuure dastuur jacaylka loo dejiye si loogu dhaqmo bal haddaba sababta loo sameeyey haynoo dambayse qodobkiisa koowaad talow muxuu sheegayaa nifaaq iyo naarafuuf nabiibiyo waa ka durug xumaanta ku naaxayoo naseexaa lala jiraa nasiibku hadduu ku bado qofaan niyadda u qalmayn nafsiga kaa raagay baa rajada lagu naawilaa nigaanshiyo waaritaan nimcada loo baahan yahay nolosha layskuma helee si aan cidiba isu nicin naftiina jacaylka bara barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan dastuurkaasi iyo weliba waxa uu yahay suugaan amaba heese laga sameeyey qodobadiisa sidoo kale waxaan idii hayaa oo aad barnaamijka ku maqli doontaan qayb kale oo ka mida dood suugaaneedii dhex maraysay wiilkii qurba joogga ahaa iyo labadiisa waalid caawana waxa aad maqli doontaan wiilkii oo dalkii dib ugu laabtay islamarkaana taladan bixinaya tahriibta ignoor gareeya dalkiina istay gareeya shaqada abalay gareeya ciddii adfatays garaysa iimeella u seen gareeya cv ku ataaj gareeya markii la risiif gareeyo way soo ribalay garayne idinku riyalays gareeya tahriib isrimayn gareeya rafaad in la fays gareeyo
sida oo kale qaybtii hal abuurka iyo heesaaga ayaana iyaduna caawa barnaamijka ka madhnaan doonin barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal wax badan ayaynu maqalnaa suugaan kala duwan oo jacaylka loo tiriyey amaba sheekooyin laga qoray oo lagaga warramayo waayaha iyo taariikhda kullamaan ee uu waajaho qofka waaleelaa iyadoo qofba uu dhan ula kaco islamarkaana uu ku muujiyo sida ay isaga ula muuqatay iyo weliba aragtidiisa taasoo uu ku cabbiro islamarkaana uu ku soo gudbiyo hees gabay maanso iyo weliba wixii la halmaalaan haddaba caawa waxaan idii hayaa dastuur jacaylka loo dejiyey oo la rabo in lagu dhaqmo waxaana laga yaabaa dhegaystay inaad isweydiisid talow dowladaha iyo weliba haay-adaha kale ayaa lagu yaqaanay in ay sharci amaba dastuur dejistaane maxaa jacaylkiina lagala doonay dastuur waxaa qodobkaasi sababta keentay iyo weliba qodobada uu ka kooban yahay inaga jaahil saari doona oo inoo haya abwaan farxaan maxamed jaamac oo ku magac dheer farxaan bowka oo ah hal abuur ku sugan dalka faransiiska nimco aabe wuxuu kula baxay naadir baa tahaye ha ka nixin qalbiga naaftaye nugu daradaye nabdiga ku tebaye adoo nabada i koolay haygu noqon midana welaye nacay gadashiye nolol qaysi guurban rabaa lagu nagadaye adigoo nabsiga eegayo nabada i koolay
waa hagaaga dhegaystayaal aan soo dhoweeya bal abwaan farxaan maxamed jaamac oo ku magac dheer farxaan bowkax farxaan bal ugu horreyn baad kusoo dhawo barnaamijka caweyska washington marka labaadna tuducyadaasi jacaylku desaa uga da-yeed barnaamijka caweyska ku bilowday bal ugu horreynba noo faahfaahay cabdixakiin maxamuud shirwac walaal aad baad u mahadsan tahay waan dhowahay adiga iyo dhammaan howlwadeennada caweyska waan salaamayaa iyo dadweynaha ina dhegaysan doona adigoo nafsiga eegayo nabada ii kaalay gabaygaa ay tudcadaasi ku jireen waa gabay sidaad sheegtay naawilaad iyo jacayl ah iyo rajo ah marka kolleyba waxaan ugu talagalay naftayda iyo intii ila dareen ah ee iyaguna iska dhexarta waa gartay marka waa waa baaq iyo soo dhoweyn iyo naawilaad aad sheegtay marka ama waxba inaga maqan waxa weeyaan meel buu qalbigiisaa u eegayaayo uu leeyahay dee ha iga raagin weliba adigoo nabada adigoo nabada dee arrinkaasaa weliba macno weynaa adigoo nabada ii kaalay
waa fariin weeyaan waa fariino waxaan uga faa'iidaysanayaa maadaamaan idaacaddii caawa nasiib u yeeshay inaan inantaa dhaho dee halkaana waa aniga fariinta hadda soo garan weyse waa fahno markaa ilaa halkan waa hagaaga adoo nabada ii kaalay markaa nolol qaybsi baan rabaa baa tidhi iyo nolol guur n haddaynu farxaan hore ugu soconno oon ugu horreynba ku weydiiyo dee marba haddaad adigu jacayl ku bilowdaad barnaamijkii kusoo bilowday jacayl oo todociyo jacayla ku bilowday jacaylkuma wax lagaa weydiinayaa xanna waa haddaanay ahayn dee imika adaaba hadlaya waxaa la yidhi farxaan iyo jacaylku aad bay isugu wanaagsan yihiin dhinaca sugaanta aad iyo aad aada baanu isugu wanaagsannahay cabdixakiinow jacaylka inta isjecel iyo inta la jecel yahay iyo inta wax jecel intaba aniguna waa jecelahay markaa jacaylka aad baanu isugu dhownahay oo sugaan badanna waa ka sameeyey dee waxaanu ka gaadhno waynu u taaba dadweynaha waa hagaag markaad intaa tidhi inta isjecel iyo inta la jecel iyo intaba waan jecelahay markaasoo kale anna waxaan idhahdaa jacaylka laftiisaan jecelahay moogta
alla haddaba markaagaasaa isku fuuqsaday waxa iyaga aanu sheegaynayba aad iyo aad aad iyo aad marka waxaynu ku bilaabaynaa farxan jacaylkaasaynu soo hadal qaadnay dadku inta badan way ka heesaan way ka gabyaan jacaylkii ka sheekeeyaan xaaladda iyo waayaha qofku ku sugaya ka sheekeeyaan rabitaankiisu qofku ku soo bandhigaa laakiin se adiga taadani sharci bay dejinaysaa iyo dastuur iyo qaanuun bay u dejinaysaa jacaylka sharciga aada u dejisay jacaylku muxuu ahaa dastuurkii jacaylka cabdixakiinow maadaama dee bahalkii aanu muddo rogrogay oo wax badan ka akhriyey oo suugaantii ka tiriyey oo tii hore akhriyey waxaan idhi waxaa loo baahan yahay ila noloshii wada dastuur bay yeelato waa adigan arkay oo haddii iskuul de sharci buu leeyahay oo meel walba sharci bay leedahay oo warbal bahalkii wuxuu u baahan yahay dastuur lagu dhaqmo waan gartay siuu si uu u guulaysto oo uu midho dhal u noqdo markaa dee aynu dadkii looga faa'iideeyo ayaan dastuurka jacaylka sameeyey silsilad heeseed ah waa silsilad heese ah waa silsiladan markaa sidii dastuurada caadiga ay u lahaayeen qodobo qodobka koowaad farqadiisa labaad qodobka intaasaad farqadiisa intaasaad ayaa tanna silsilad u samayso midba qeyb ka hadlaysaa miyaha hees waliba waa qodob weeye afkaaga caana lagu rabay hees waliba qodob bay sheegaysaa iyo shuruud cajabi cajiib bal waynu faahfaahinteenu u geli doonaa qodob kasta weynu dul istaagiye dastuur kastaa wuxuu leeyahay qodob koowaad oo lama taabtaan oo wadanka ama ciddaa dhigatay muhiim u ah qodobka koowaad ee dastuurka u ah jacaylka ee isagana lama taabtaankaa silsilada koowaadi muxuu yihi
qodobka koowaad cabdixakiinow waxa weeye heesta halkudhigeedu yahay naftiina jacaylka bara
waa marka hore in aqoontii la kordhiyo waa in bahalkii oota la barto haye haye ila waxa la yihi qofku waxaanu aqoon waa waa u cadowe waxaanu aqoon cadow buu u yahay bahalkii waa in la barto markaa heesta koowaad waxay soo gudbinaysaa barashadiisa haddii aad ku guuldaraysato inaad si kale uga wareegto inaad xalkiisa meel kale ka raadiso ee aanad nacayb ku bedelan waan garta
naftiina jacaylka bara markaa heesaha bayd bayd baynu ka soo qaadan heese la qaaday maaha oo weli baxay waxay leedahay nifaaq iyo naarafuuf nabiibiyo waa ka durug xumaanta ku naaxayoo naseexaa lala jiraa nasiibku hadduu ku bado qofaan niyadda u qalmayn nafsiga kaa raagay baa rajada lagu naawilaa negaanshiyo waaritaan nimcada loo baahan yahay nolosha layskuma helee si aan cidiba isu nicin naftiina jacaylka bara oo bahalkii ha la barto waan gartay marka waa waa waa nasteexadii la jira nacabkii iska ilaaliya rajadii rajadii iyo naawilaadii barta marka marka hore waxaa tiri dadkii aqoontooda ha kordhiyaan oo baalkiisa aanay isha uga ridin ha bartaan haa bahalkii iskula soo bood iyo waan kaa helay yaanu noqonine Haye.
waa in la barto loo samro loo dulqaato dee waayaha iyo waktigana dee loogu samro oo loogu adkaysto oo adkaysi loo yeesho waan si midha gartay looga looga looga looga naawilo looga naawilo waa hagaag waa la bartay aqoontii waa qodobkii koowaad Bahalkii mar- qodobkii markii labaad.
labaad muxuu noqday isna marka ama maasadii labaad heestii labaad qodobkii labaad iyo heestii labaad maadaama aynu barannay waxa muhima inaynu wixii uu inagu waajib yeelay aynu ka jawaabno waan gartay wixii uu inoo diiday aynu ka hadhno
Mhm.
jacaylka xaqiisa siiya bay noqotay markaa heestii labaad marka baalkii la bartay xaqiisana ha la siiyo hay.
waa in xaqiisii la siiyo ile waa waajibo marka waynu garanaynaye haddaad Mhm.
wixii garanayso dee waajib buu kugu yahay waan gartay
jacaylka xaqiisa siiya xumaan mageeye ka daaya xajiil iyo ceeb ka dhowra u xeel fura laabihiinna xilkiisa gutaa adkeeya xalkiisa ka daaya beenta xantiisa dhegaa ka awta xus iyo u sameeya maalmo xurmeeya sidii abwaanka oo xaq dhowra sidii haweenka xanaasha sidii caruurta oo xidhiidhkiisana ilaasha
ilaalintii jacaylka xaqiisa siiya
marka xaqiisa halka ugu dambaysa waxa weeye waa in maca xidhiidhkiisii la adkeeyo waa in xidhiidhku de waa halkii ugu muhiimsaneed weeye marka hore waa in xanta laga ilaaliyo Haye.
waa in beenta haddii khilaaf yimaado been aan lagu xalilin khilaafkiisa soo ma ogid marka mar kastoo aad u garawdo qofka lamaanahaaga ah amba dee qolyaha isqababa si ay u tahayba lamaanu noocu yahayba marka laysu garaabo jacaylku wuu siyaadaa
waan gartay waa marka marka labada qof ay isla garwaaqsadaan waxaa jira wada hadlaan ay isu garaabaan marka la garnaqsado ee la doodo mar kasta oo qofkaagii kuu garaabo adigiina waxaad wa- ixtiraam uu kuu muujiyo dee wanaag iyo kalgacal baa kugu siyaadaya marka waa halkiisa ka daaya beenta halkaa ha ka raadinina wey marka waxaad waxaad ogaatay inay beenta iyo namiimiyuhuna ay yihiin labada cadowa ugu daran waa labada cadow ugu daran oo midda kale lagama qanco oo oo qofku wa- halka waa xasantoonaysaa uno maalin dambe haddii aad si kale isu khilaaftaan dee waa yar ku adkaanaysa inaad rumaysato xitaa oo shakigu ma ma baabo marka kalsoonidii baa burburaysaad leedahay haddii beentii badooto kalsoonidii baa burburaysa oo bahalkii markaa waa in waa in la ilaaliyo oo oo dee lagu tabco aad buu u mahadsan yahay abwaan farxaan maxamed jaabac oo ku magac dheer farxaan bowkax dhegaystayaal qodobada kale ee dastuurkaasi jacaylkana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada soo socda ee cawayska washington intiinii la socotay barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkii hore waxaad ku maqasheen waraysi ku saabsan dood sugaaneed aad u xiisa badan oo dhex maraysay wiil qurbaha ku nool iyo weliba labadiisa waalid waxaana in sheekadu inoo maraysay toddobaadkii hore iyadoo labadii waalid ay go'aan ku gaadheen in wiilkii dalkii ay geeyaan islamarkaana gabadhu raadiyaan una guuriyaan si uu dhaqanka iyo waayaha ay ku soo koreen uu la soo qabsado islamarkaana wax u soo barto intaasi kadib ayaa haddaba dhegaysta wiilkii waddankii dib ugu noqday isagoo halkaasi kula kulmay dhallinyaradii faciisa ahayd ee halkaasi ku dhaqnaa islamarkaana ku noolaa bal haddaba sheekada ayaanan idinka diline waxaa halkii inooga sii aanba qaadi doona islamarkaana aan soo dhoweyn doonaa abwaan aadan muuse haybe oo ah hal abuur ku nool magaalada london ee waddanka britain islamarkaana arrintaasi suugaan ka curiyey waddankii halka nadar waa kaafiyo kala dheeri aad iyo aad dadka waddankii jooga ee maxaa la yidhahdaaye maanso aan iminka waan duuba way soo socotaaye ayaa markii wad- beri dhaweed baan tego dabeedna dad kuba dhoof ayay u soo xidhxidhan yihiin nimaanu saaxiib nahay baa i weydiiyo dabeedna waxaan ku yidhi waan maleeyey maleeyo haddii maanta diyaarad qurbaa loo muhanayo dadka geysan maraykan madaarkeenna timaado mukhtaar oo bulshadeennu maalin bay bixi lahayd oo ismaqiiqi lahayd hadda waa gebigeeduba magaaladaba cidna lagagama tagane oo diyaaraddaasa laysu guriga haddee walle inaan dee sidaa ay u eg tahay baan ku yidhi haye qurbihiina waxaynu isleenahay waarniyow yaa waxoogaa idin siiya aa iska noqotaana waxoogaagii ururkeediina laysku keeni kari maayo aad iyo aad dee duruuftii baa baahsan iyo waayihii duruuftii baa baahsan dabeedna raanabood baynu ku wareegaynaa noo egsida Een, maxaa la yidhaahdaa ey iyaguna waa soo xidhxidhan yihiin dabeedna inadeer waa kaaf iyo kala dheeri layskama warqabo qoloba qolada kale tuhmaysaa tuhmaysaa kaaga darane haye mid midkeenna raanaboodkaa exitka ka baxe ee wadankii ku laabta ee dee waxoogaa intuu guri soo dhisto dabeetana een, een, maxaa la yidhahdaa soo guursada ee nolol yaroo fiican ay arkaan inuu ku nool yahay ayaa sii hiyi kicinaya dabeetana kuwii kale waxay soconayaan qurba jooga berito noqo dabeedna kolkaasuu odhanaya maxaad ka doonaysaan meesha waa lagu bakticayaa waan se odhanaya magaalo khayrkaa u caya adiguna ha ka tegin marka aadanow markaad leedahay run about iyo uten iyo intan aad isticmaalayso macnaha waa waa tegitaankun ereyada wadooyinka lagu yaqaana waa bixitaankiyo qofka kusoo wareega un baad ujeedaa miya waa bixitaankiyo inaad er haddii raanaboodka goolada ah Haye.
haddii aanu exit aad ka baxda lahayn haye oo laguu diido ha marka micnihii sharcigii baa kuu diidaya iyo duruufihii iyo dee waad ku wareegaysaa un waad ku wareegeysaa un. marka marka haddaynu sheekadeena noqono yarkii waa xaggii baa lagu celiyey waana loo guuriyey mar hadday de waa hooyada loo go'an guuriyo adigu dabeedna een, maxay muteen marka?
caruurtii caruurtii kale ay isla leekaayeen haye ayuu arkayoo dee iyaguna xidhxidhan nin waliba ninkiisu waaninaya moog waa kuwa ugu tegay wadanka ee wadanka deganaa ha oo isaguna dee ay u arkaan nin qurba jooga Mhm.
ayuu dabeetana sidii ninkii weynaa ee lahaa "Ma- maxaad ka doonaysaan bu isna kuwii yaryaraa meeshii isaguna yidhi waryaadhayaan maxaad ka doonaysaan haye Een, maxaa la yidhahdaa dabeetana wuxuu arkaa in shaqada la abalay garayn karo dabeetana inta foono la buuxiyo iyo meelo sidii maxaa la yidhahdaa inantii ee, dadkii mudaharaadayay markii la yidhi way gaajoonayaan tidhi keeg miyay waayeen marka la yidhi hodhaday waayeen tii keega may cunaan
keega maya cunaan haye faransiis baa ede haye haye dabeedna ee, dee ninkanu inaad er waxuu kusoo koray waddan ee, dee system leh Mhm.
oo adigoo gurigaaga iska jooga baa dabeetana abalay garaynaysaa dhowr shaqo oo intaad email la dirto dabeetana ku attach garayso certificate-kii Mhm.
ayaa dabeetana iyadoon reer iyo qabiiltoona lagu eeginba waxii aqoonta aad u lahayd haddaad xaq u hesho Mhm.
short listoo dabeetana interview baa lagu soo dirayaa dabeetna dee waa lagu siinayaa aad iyo aad ado gurigaaga fadhiyo weli ha dabeetana eh, mid dee halkaa aan ka jirin oo laakiin isagu t c dee layaab ma lehe Mhm.
ayuu ku waaniyey waan gartay dhalinyaradii buu waaninaya dhalinyaradii buu waaninaya waan gartay muxuu yidhi marka dhiggiisa ahayde dee laakiin ay kala dhaqanka ahaayeen Aad iyo- midabkana ay iskaga ekaayeen aad iyo aad kuwii waddanka sii joogay ha dabeedna wuxuu yihi tahriibta ignoor gareeya dalkiina istay gareeya shaqada abalay gareeya ciddii adfatays garaysa iimeella u seen gareeya c v ku attach gareeya markii la resiive gareeyo way soo ribalay garayne idinku riyalays gareeya tahriib isrimayn gareeya rafaad in la fays gareeyo rag nool in la seel gareeyo ransam la dhimaan gareeyo magafe wax roob gareeyo maankiina ku seef gareeya dalkiina si dhown gareeya isaga ku sarfayf gareeya arsaaqad ka seej gareeya dhulbeereed siidh gareeya cuntada sabalay gareeya yaraan ku sagsiidh gareeya quluubta yunayd gareeya qabyaalada istab gareeya qabiil refuse gareeya yaan laydin dhifaydh garaynin ragyuu idin yuus garaynin yaqiinta istiil garaynin mid kale ku istoor garaynin mabdiga istroon gareeya allah idin halab garayni dalkiina isteygareeya ilaah baa idi caawina waddankiina aamina ha wade waar waa fariide dee intiisa waa ku fariid marka Fayde.
wixii waayo aragnimadiisuu nimankii la wadaagay wuxuu idhi adeer waddankiinaas la wadaago haayo waa ka dee uga waramay tahriibkana iska ilaaliya yidhi iska ilaaliya in dee een, dhibaato iyo saxaro la maro oo rag la seelgareeyo dee waa Mm.
dee libiya waa lagu kala iibsadaa dee waa kaa sheegaya in la seelgareeyay buu yihi rag nool
Ha, sidii qarnigii dee een, maxaa la yidhahdaaye casur een, jaahiligi dee afrikaan ha dee berigii hore marka a- waktigii hore marka aadan een eh, dee de mid baad moodaa inaanu waaqici ka ahayn waa kaa dee taladii bixiyey een eh, markuu leeya idinkoo gurigiina joogun dee imayla dira oo siifiya ku attach gareeya oo ayar baa laydiin soo jawaabiya waddankiina jooga taase waxaad moodaa inaanu isagoon fahmin buu intaa u sheegayaa soo maaha haayo uu ku cusub yahay weli meesha dee soo kan iminka un tegey haa marka isagoo weli fahmin buu xabaddaa kaga gawsiiyey ayuu kaga gawsiiyeyo ho- een, waxaana intaa ka keentay un wuxuu isleeyahay dadkan tahriibta ka waani meeshii inaan waxba olin bu ogiyo waxba ka soo horreynin hayo dabeetna tahriibta ka waani dabeedna dee tahriibtana waxa ugu badanee dadku ay usoo tahriibaan waa shaqo aada iyo aad way u sheegeen Mhm, dabeetna waa kan le warbahasha shaqada iska abalay gareeyo mhm.
tahriibta waa ku dhimanaysaane
allah idin helbgaraynaya wadankiina allah idin istaagareeya.
halabgediya horta xabada waa ku saxsan ilaah baa halabgelin doona ilaahay baa caawin doonee wadankooga ha joogaan aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyay abwaan aadan muuse haybe qayb kale oo ka mida waraysiganna waxa aad ku maqli doontaan barnaamijyada cawayska washington ee soo socda mar kale ayaan dhammaantiinba meel kastaad joogtaan ba idin leenahay cawaysin wacan oo wanaagsan haatanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaana dhegaystayaal ku soo dhowaataan waraysigii uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole dee marka lafoole la maqlo ee, heesihiisii la maqlo barnaamijka cawayska washington buu ku jiraa la maqlo inta badan waxaa lagugu waaweyna dee dhegaystayaasha ama dadka kusoo dhacaya waxa weeye waa ammaantii iyo heesii jacaylka ahaa ee dee cishqiga iyo jacaylku saa uga da-ayay marka hees kale haddaan soo qabto iyadana inanun ka hadlaysa oo ciridka iyo debnaha iyo ilkaha Ah.
cadayga weheshada aad iyo aad codkarnimada dhalanka ah carabkaagan edabta leh ammaanta intaa leeg yadana ma sugaantaadii aad samaynaysa unbaa sasay ku timi heeskaas wuxuu isaguna hees een, muddo hadda cabaar laga joogna la sameeyey nina saaxiibnaha sameeyey sidoo kale wuxuu ahaa een, hees uu gabadh ku ammaanayo uu quruxda ilaahay siiye iyo wanaagga ay leedahay macnaheedu ma ahayn hees uu isagu gabadha jecel ma ahayn laakiin wanaaggeeda iyo sida ilaahay u abuuray iyo ayuu ka hadlaya markaasuu marka ugu dambeysana weliba u duceynayo leeyahay nolol wanaagsan ku noolo mustaqbalka Inay- ilaahay caruur iyo ha inan yahay inan yahay cirkoo daay iyo qosob soo baxaa tahay imil dharar ku waaro ilaahay caruur iyo caafimaad ku siiyo caafimaad ku siiyo
ifka caanaya على قلى النور عنك أي ويالا وفق استابع عاشر عندي يا هلي كير العلم كنوي حمنا وذا عدونا لشكو وذا حبي ريو سبك إيا حباليا مركي أنتني عيب عسانك قديما la cajabay ilwaade dhacankaasaa ka mid ahaa guud ahaanna dhegaystayaal barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan intaasaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixakiin oo barnaamijkaasina la socodsiinayey sidoo kale idaacaddaydii fiidnimana intaasaan kusoo gebagabaynaynaa anigoo ah maxamed cabdi ibraahim xasan daanduray iyo bashiir abikar dhammaantii waxaan leenahay sidaas iyo cawaysin wanaagsan
nawada cuduuno laysku wada cabirayo surka iyo cabadiyaha markii aan tiniyo cirib casaankaaga dheedaba la cajabay ilwaadee nawada cuduuno laysku wada cabirayo surka iyo cabadiyaha markii aan tiniyo cirib casaankaaga dheedaba la cajabay ilwaadee calafnimo ku raaxsa cawa iyo ayaan leh cimri dheer ku waaro ilaahay caruuriyo caafimaad ku siiyo ifka caana iyo nabad ilaada li'i ku noolo ilaada li'i ku noolo dimaagan culayge dimarkay u xiira keligood cayaariyo ciribkiyo dibnaha iyo inta qadayga weeshada